bulshadani oo ah kuwo xoolo dhaqata oo meelo fog uga soo waraab doonta ceelka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ka cabanaya biila-aan soo food saartay waxay tilmaameen in goobo loo socda muddo ka badan saddex saadood igu soo aroorana ceelka kaas oo aan iminka biyo fiican lahayn dadka ay biila-aanta saamaysay ayaa u badan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan duleedka degmada aadan yabaal iyagoona cabasho ka muujiyay arrinkan qaar ka mid ah xoolodhaqatada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey biyo-la-aanta soo food saartay haa walaal waa sax meeshan waxaa looga soo orooraa saddex saac ilaa muddo gaarayso afar saac waxaa la yidhaha meeshan ceel soolar waa kana waa taagannahay qoraxdau ku shaqeeyaa marka oo ay hugaanta ay jirto biyo fiican xataa ma lahan waa lagu lugoa aniga xataa waxaa ka mid ahay dadka soo aroora soona afar saac ilaa shan saac u socda beledka soo socda ceelka biyo fiican ma lahan ceelkan saddex saac waa soo aroornaa biyuhiisuna waa nagu yaryihiin marmar ceel kale ugu aroornaa in biyuhiis nagu yaraadaan ba naga go'yo marka ceel kalena waa ku yaalina macnaha waxaa tabartaa nugu liidata raacada baa tabartaa ku liidata inay ku samaysa lahaayeen marmar waxaa dhacda waa go'yaa ayaana lagu oonaadaa markii lagu ogonaado kabacdina uun iyo uun maaragtay sheeg ee iyo uun laysku noqdo dad muslima noo kaalmeeyaan haddii ilahay aan aan ku xiranaa dhibam nagula sameeya waxaa marar badan meelaha dowladda federaalk ay ka taliso laga soo sheegayaa dhibaatooyin baadsan oo ay ka mid yihiin biila-aanta taasoo ay ugu wacan tahay dowladda federaalk aan wax taakula u samayn bulshada waxaana dhibaato ayan ka geysata goobaha ay maamusho